أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaad u ah walaalihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan تفسير القرآن الكريم تفسير كقرآنك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين waxaan oo jeedinayaa tafsiirkan qiimaha badan fadiilatu shaykh أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا أردن إسكاله إنه سورتقليي إن نعاوى ككلنو مدش مسجد كان مبارك آه، مسجد الرشيد innagoo doonaynaa inaynu bilowno ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa kariimka ah Ee, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda iyo ammaantaa iska leh faalxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah walaalayaal maadaama aynu bilaabi doono tafsiiru lqur'aani alkariim tafsiirka iyo barashada macaanida qur-aankuna ay aada iyo aada muhim u tahay oo arrin aada u culus u yahay waxa caawa aynu qaadan doonaa biidni illaah muqadima ama hordhac iyo baraarujin naftayda iyo nafihiinaba aan u soo jeedinayo ayuha alikhwaanu fi llaah kitaabka alle subxaanahu wa tacaalaa in cinaayo iyo dadaal la siiyo oo nafta iyo wakhtiga loo huro waa arrin aada iyo aada muhiim u ah waxaana xaqiiqo ah maanta ummadda islaamku may siin kitaabka ilaahay xaqii uu ku lahaa iyo cinaayadii iyo daryeelkii uu xaqa u lahaa may siin funuunta kale iyo culuumta kale waynu ku dadaalaa laakiin qur-aankii ahaa asalka iyo asaaska xaqiisii maynaan siin xaqiiqaduna waxa ay tahay qofka qur'aanka rabbi barta iyo waxa uu xambaarsan yahay cilmigii waa koobay qofka kitaabka alle ka qatan iyo waxa uu xambaarsan yahayna cilmi uma soo hoyan waayo cilmigoo dhammi waa fi lqur'aan fanni walba isaga dhexdiisuu yaallaa waa miftaaxu lculuumi kulliha culumta oo dhan miftaaxeedii iyo albaabkii laga gelaayay waa kitaabka dariiqii salafka iyo dadkii wanaagsanaa ee horana sidaasuu ahaa oo qur-aankay ku bilaabi jireen xifdi ahaan iyo faham ahaanba iyo barashada macaanidiisa walaalayaal limaada natacallamu tafsiira alqur'aani alkariim maxaynu u baranaynaa tafsiirka qur-aanka ugu horeyn qur-aanka sharaf iyo karaamo waxaa ugu filan in badanna fadaaisheesa waad maqasheen waanad ka dharagsan tihiine annahu kalaamu اllah gayru makhluuq minhu bada'a wa ilayhi yacuud yacni qur-aanku waa hadalkii alleh waa sifa min sifaatih ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hadlay oo aan makhluuq ahayn isaga ka soo bilowday xaggiisana u noqon doona maxfuudun fi suduur wa mastuurun fi lkutub laabta ahlulcilmiga ku sugan kutubtana ku qoran bal huwa aayaatun bayinaat fii suduuri aladiina uutuu lcilm walaalayaal hada alqur'aan huwa xablu llahi almatiin aladii man tamasaka bihi ihtadaa waman xaada canhu dalla waqawa qur'aanku waa xadhiggii ilaahay ee adkaa ee ruuxa cuskada ee qabsadaa uu hanoonaye uu hagaagayey ruuxa ka habaabaana uu halla- waxa weeyaan ee ka baydhaana uu noqonayo qof hallaabay oo lumay takafala allahu bixifdihi min kulli suu innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun allah baa dammaanad qaado ballan qaaday ilaalintiisa oo ka xifdinaya shar iyo xumaan oo dhan wax laguma dari karo waxna lagama dhimi karo huwa sharafu haadihi اlumma qur'aanku waa ummadda nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam sharafkeeda iyo wanaaggeeda iyo gobonnimadeeda oo allah waxau ihi subxaanah wainahu ladikru laka waliqowmik wasawfa tus'aluun allah waxa uu yidhi wainahu ladikru lak nebi muxamedow qur'aanku waxa uu kuu yahay adiga sharaf iyo cizi waliqowmik reetolkaa iyo qoomkaagana cizi buu u yahay iyo sharaf wasawfa tus'aluun waana laydin weydiin doonaa oo nicmadaas inaad gudateen iyo inaad ka gaabiseen laysku dayn maayo waa layskaga daba iman hada alqur'aan fiihi sharafuna wacizuna ilaahay waxau ihi subxaanah laqad anzalnaa ilaykum kitaaba fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaanu idinku soo dejinnay kitaab sharafkiinnii iyo cizigiinnii uu ku jiro ee miyaydaan caqli iyo garasho lahayn oo aydaan kala soocayn waxa idin dhibaya iyo waxa dheeftiinnu ay ku jirto hada qur'aan bihi rifcatu haadi haadihi اlumma ummaddan iyo dadka islaamka ah wixii kor loogu qaadi lahaa ee lagu sarraysiin lahaa waa kitaabkan ay ka jeedsadeen ee aanay u soo jeedin nabiyuna muxamed salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi ina allaha yarfacu bihada اlkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin nebigu waxa uu yidhi ilaahay kitaabkaas dad kor buu ugu qaadayaa qaarna hoos buu ugu dhigayaa oo waa ku dulaynayaa sadaqa rasuulu اllah salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh xadiidkaas bilowgiisa hore wuxuu ku rumoobayaa ummaddan awalkeedii iyo kuwii wanaagga ku raacay aakhirkiisa dambana wuxuu ku rumoobayaa ummaddan aakhirkeeda iyo kuwa qur-aanka ka baydhay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam bilowga xadiidka waxa uu ku yidhi ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman waa dadkii hore wayadacu bihi aakhariin waa kuwa dambe ka baydhay oo waxaynu haynaa tusaale nool oo tilmaamaya ummaddii hore sida ay darajo iyo rifco u gaadheen iyo sirta iyo sababtu inay ahayd kitaabka markay ku toosnaadeen tacaaliimtiisa in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman kuwaasay ku rumowday ilaa qiyaami saaca ilaa maantana ruux kastaoo ku toosnaada ilaahay waa rafcinaya ilaa maanta saaxibu lqur'aan laa yastawi maca gayrih laakiin maaha kullu saaxibi qur'aan waa man akhada alqur'aana wa camila bih ilaa maanta rifcadaas nin walba nasiib buu ku leeyahay hadduu ku dhaqmo kitaabka oo qofka qur'aanka ehelka u ihi lama sinno kayrkii waase qur'aankuu qaatay hadduu dhaqan iyo akhlaaq ka dhigto haddii kale waa ku dulloobayaa wayadacu bihi aakhariin maanta dulliga haysta ummadda waxa sirta iyo sababta u ihi waxa weeyi dee kitaabkii bay ka baydheen oo aanay ku dhaqmayn xukun ahaan dhaqan ahaan caqiida ahaan camal ahaan cibaado ahaan si walba way ugu daciifeen dhaqankii diinta iyo qur'aanka walaalayaal alrifcatu bi hada diin wa bi hada alkitaab laakiin waxay u baahan tahay camal iyo caqiido iyo dhaqan oo ruuxu inuu marka hore yaqiinsado waxa rifcadiisa iyo sarrayntiisu ku jirto ictiqaaduu garto dabeedna uu ku dhaqmo oo aanu dhinacna u dhaafin yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay waxa uu kor u qaadayaa kuwa mu'miniinta idinka idinka mid ah iyo kuwa cilmiga la siiyey darajooyin darajaat waa nakiro waxaa loo tankiiriyey litafkiim weynayn lama tacyiinin oo lama odhan darajo noocaasa kor loogu qaadaya waayo ilaahay mooye cid qiyaasi kartaa ma jirto markaa darajooyin alla mooye axad qiyaasi karaa aanu jirin ayaa kor loogu qaadaya samada hada alqur'aan waa ka haddaynu ku dhaqanno darajooyinka jannada lagu kala sarreeyo sababtiisa yuqaalu lisaaxibi alqur'aan iqra wartaqi waratil kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa waxaa lagu odhanayaa saaxib alqur'aan war qur'aankii akhri oo u tartiiliyo oo u kala dhigdhig sidaad adduunkaba u tartiilin jirtay ee xaqiisa u siin jirtay darajooyinka jannadana kor kor u fano ilaan aljannatu darajaat kamaa ana annaara darakaat jannadu waa darajooyin kala sarreeyo sida loo kala camal wanaagsan yahay loogu kala sarreeyo sida ay naartuba u tahay dabaqyo kala hooseeyo oo sida loo kala camal xun yahay loo kala dembi badan yahay loogu kala hooseeyo oo naartuna siday u kala hooseysay u kala daran tahay jannaduna siday u kala sarraysay u kala qiimo badan tahay waxaa lagu odhanayaa marka qur-aanka akhri waayo darajada aad mudanaysaa maanta waxay ku salaysantao ay ku eg tahay aayadda u dambayseed akhrido fa min mustaqilin wa min mustakir waa halkaad naftaada dhigto nin badsaday iyo nin yaraystayba qur-aanka nin walba intuu ka qaatu kaga dhaqmuu ka qaatay unbaa darajadiisa jannaduna ay noqonaysaa walaalayaal hada alqur'aan waa sababta rifcadeenna inakoo nool iyo inakoo dhimanay labadaba miaal waxa u ah rafcu qur'aani laka xayan adoo nool inuu qur'aanku kor kuu qaado halkaa mixraabka ee ummadda laga tukinaayo waa sharaf iyo karaama cid walba ma gasho cidda u mudan dadka inay horgasho imaam u noqoto lagu daydo waa saaxibu lqur'aan oo rasuulku waxa u yihi sala allahu calayhi wasalam yaumu lqawma aqra'uhum likitaab illaah dadka waxaa tukinaya oo horgelaya ka kitaabka alle ugu akhriyo og maaha cid walba waa sharaf iyo karaama adoo nool waxa ku hormariyo mudnaanta ku siiyey kitaabullah adoo dhintayna qur'aanku isagaa mudnaanta ku siinaya oo ghaswatu uxud saxaabadii la laayey ee sharafta iyo karaamada badnaa waxa weeyaan dhowrkii saxaabiba xabaal baa lagu wada aasayay yowma uxud nebigu sala allahu calayhi wasalam laba nin markuu xabaal ku wada aasayo waxa uu odhan jiray ayuhum akharu akhdan lilqur'aan war labada nin kee qur'aan badnaa faidaa ushiira lahu ilaa axadihimaa qadamahu fi laxdi marka la yidhaha hebel isaga ayuu iilka ku hormarin jira u odhan jiray haddaba isagaa horeeya ka kale wuu ka dambeeya idan hada qur'aan huwa aladii yuqadimuka xayan wamayita qur-aanku isaga ayaa ku hormarinaya if iyo aakhiraba adoo nool iyo adoo dhintay labadaba wuu ku ergeynayaa ergadiisana la celin maayo alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama soonkiiyo qur'aanku addoonka waa u ergeynayaan maalinta qiyaame ilaahay bay ugu erge tegayaan soonku wuxuu odhanayaa yaa rab cuntadii iyo shahwadiisii cuntadii iyo cabitaankii iyo shahawaadkii ayaan maalintii u diiday ee maanta ergadayda aqbal fa shaficnii fiih qur-aankuna wuxuu odhanayaa yaa rabbi manactuhu nawma billeyl habeenkii baan hurdo u diido uu igu kici jiro uu igu cibaadaysan jiray ee maanta ergadayda aqbal fa yushafacaan labadaba ergadooda waa la aqbalayaa oo la celin maayo laakiin waa kee waa saaxibu alqur'aan alladii qaama bilqur'aan kii qur-aanka ka seexdeen ku qumineen ku toosnaan waciid iyo goodi adag baa ku soo arooray laakiin saaxibulqur'aankii xaqiisa siiyee ku kacayey ayuu qur'aankii u ergeynayaa uu horgelayaa ilaa uu ku hogaamiyo jannada haddaba qur'aan sharaftii iyo wanaaggii ma soo koobi karo laakiin su-aashii hore aan usoo noqdo limaada natacallamu tafsiir maxaynu haddaba tafsiirka u baranaynaa maxaynu qur'aanka u baranaynaa macnihiisa linatadabbara fiihi wanacmala bih waa si aynu ugu fiirsanno oynu macaanidiisa uga fakerro oynu u dhuuxno dabeed ugu camal fallo ilaan ruuxu wuxuu ku camal falaa wuxuu garanaayo wuxuu ka fakeraa uu u fiirsadaa uu ku tadabburaa waxa uu fahmayo ruuxna waxaanu garanayn kuma tadabburo waxaanad garanayn ku tadabburi maysid oo u fiirsan maysid waayo maba fahmaysid laakiin ruuxu waxa uu ka fakeraa uu u fiirsadaa waxa uu fahmaye macnihiisa uu garanayo idan waxaynu qur'aanka tafsiirkiisa u baranaynaa si aynu ugu fiirsanno oynu macnihiisa u dhuuxno dabeedna ugu dhaqanno ilain hadafka loo soo dejiyey ma aha inaynu akhrino waa inaynu ku camal fallo inaynu akhrinaa waa cibaado ajar iyo abaal weyn baana laga helayaa oo ma sahlana laakiin waxaad ogaataa taa waxa ka muhiimsan oo ka mudan marka hore intaanad afka ka akhriyin inaad qalbiga iyo camalka ka akhrido wa aladiina yatluunahu xaqa tilaawatih imaamkii waxa weeyaan taabiciintee weynaa ee mufasirka ah imaamu mujaahid min a'immati tafsiir waxa uu yidhi ay yacmaluuna bihi xaqa camalih tilaawadu waxay u kala kacdaa tilaawa lafdiya wa tilaawa xukmiya tilaawa lafdiya waa xuruuftiisa in la akhriyo laakiin atilaawa alxukmiya waa in awaamirtiisa la qaato nawaahidiisana laga tago xuduuddiisana la dhowro lagu dhaqmo la ilaaliyo marka tilaawada labada tilaawota muhiimkii waa tilaawada xukumkiisa oo ah in lagu dhaqmo idan qur'aanku wuxuu u baahan yahay maaha qiraa'o keliya xuruuftiisa laakiin waa camal iyo dhaqan iyo u fiirsasho ilaahay waxau uhi jala jalaaluh arrinkaa isagoo tilmaamaya kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab allah waxau ihi subxaanah kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak ay hada kitaabun anzalnaahu ilayk nebi allow kani waa kitaab aanu kugu soo dejinnay adiga mubaarak kaasoo la barakeeyey oo khayrkiisu uu fara badan yahay if iyo aakhiraba ruuxa akhriye camal ka dhigtaa uu ku barakoobayo fi dunya wa fi laakhira barakadaana waa la arkayaa saaxibu lqur'aan hadduu ka run sheego fi dunya wa fi laakhira noloshiisa hore iyo tadambaba laakiin limaada anzalnaah maxaanu u soo dejinnay ilaahay waxa uu tilmaamay alxikmatu min inzaali lqur'aan xikmaddii qur'aanka loo soo dejiyey iyo ujeeddadii iyo hadafkii laga lahaa soo dejintiisa oo allah waxa uu yidhi liyadabbaruu aayaatih waxaanu kitaabkaa kuugu soo dejinnay liyadabbaruu aayaatih si ay dadku aayaadkiisa ugu fiirfiirsadaan tadabburku waa nadarun bacda nadar eegmada iyo aragga in layska dabageeyo oo laysdul taago oo aad loo dhuuxo waxa weeyaan loo fiirsado weeyaan tadabburku maaha sida biyaha in la shubo xaggaa lagaga tago xaggaa looga baxo baqara ilaa birabbi innaas iyadoon waxba kaaga duxin oo aanad waxba dareemin ma aha waa liyadabbaruu aayaati halkaa waxaad arkaysaan dee lama odhan liyaqra'uuh waayo qiraa'ada waa laga horeeya waana laga muhiimsan yihi laakiin waxaa la yidhi liyadabbaruu aayaati si ay dadku aayaadkiisa ugu fiirfiirsadaan waliyatadakara ululalbaab iyo si ay kuwa caqliga fayowlihii ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan altadakur huwa hamarat tadabbur in qur-aanka lagu waantoobo wax lagu qaataa waxay ka dhalanaysaa marka hore in loo fiirsado watadabburu hamaratu fahmi lmacnaa in loo fiirsadaana waa midhaha ka dhalanaya marka hore ruuxu inuu fahmo oo macnahan uu garanayo haddii kale uma fiirsan karo haddaanu fahmaynba idan dee maqsuudkii qur-aanka loo soo dejiyey waxaa lagu helayaa in macnihii qur-aanka la fahmo dabeed loo fiirsado dabadeedna lagu dhaqmo waxaa la fahmee loo fiirsaday liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ululalbaab innaka waxa aafadu ay naga haysataa waa dhinaca fahamka macnaha qur'aanka oo maanta yacni dadka muslimiinta iyo qiraa'ada qur'aanku kuma yara xifdiga qur'aanku kuma yara laakiin macnihiisa inay fahmaan oy dhuuxaan way ku yar tahay waxaa laga yaabaa in la dul ordayo uun laakiin aan hoos loogu dhaadhacayn asraarta iyo waxa weeyaan macaanida uu xambaarsan yahay kitaabka alleh walaalayaal aayad kale allah waxa uu ku yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha miyaanay u fiirfiirsanayn qur'aanka mise qalbiyadoodaa daboolan oo quful ku jaban yahay ma qalbiyadooda dushooda ma quful baa saaran oo waa la daboolay oo khayrba ma gelayo maxay ugu fiirfiirsan lahayn qur-aanka miyaanay u fiirsanayn aayad kale alla wuxuu ku yidhi afalam yadabbaruu lqawla am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum alawaliin afalam yadabbaruu lqowl miyaanay u fiirsan hadalka hadalkee hadalka allah waa qur-aanka afalam yadabbaruu lqowl miyaanay hadalka allah u fiirsan oonay fahmin oonay hoosba u dayin am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum alawaliin mise waxa u yimid waxaan aabbayaashoodii horeba u iman ma kitaab kale iyo rasuul kale iyo hidaayo kaley heleen may may helin ee waanay u fiirsan oo tadabburka ayaa ka maqan waayo low tadabbaruu fi lqur'aan hadday qur'aanka u fiirsan lahaayeen oy fahmi lahaayeen waa ku dhaqmi lahaayeen hadday ku dhaqmi lahaayeenna sharafkiisa adduunye iyo ka aakhiraba waa heli lahaayeen laakiin mushkiladoodu waa maxay waa cadamu tadabbur aayaddii imaamku inagu inagu tukanayey maqhribkii jazaa allahu khayra maxay ahayd لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله وحويد كتاب كا قرآن كأهدان كسو دول دجين لهين على جبل بور دكديد بورها أركتين أدي قودة دشو دا قرآن كأدي لقسو دجين لها وحليد واحد أركي لهين بورتا أدي قاله oo khushuucsan oo dildilnaacaysa cabsi ilaahay darteed buurtaas oo la khushuucday oo la dildilnaacaysa oo la soo daadanaysa min khashyat illaah culayska qur-aankuu culus iyo cadamadiisa darteed waxaanu tusaalayaashaa dadka ugu soo qaadanaynaa bal si ay qur-aanka uga fekeraan oy ugu fiirsadaan idan haada alqur'aan buuraha ayaa xamili yacni may xamileen buuruhu haddii lagu soo dejin lahaa laakiin dee qalbi bnu aadam inaa aadam qalbigiisii baa noqday mid ka qallayl iyo adayg badan buuraha adaygooda oo qur'aankii oo hadhiyo habeen lagu akhriyaya aanu saamayn iyo raad ku lahayn ciyaadan billaah haada alqur'aan wuxuu inooga baahan yahay tadabbur waa xikmadda loo soo dejiyey atadabbur xasanulbasri calayhi raxmat ullaah waxa uu lahaa والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل وحد حسن البصري والله وفيرس شد قرآنكم معها إن حروفتي سلا حفظه حدودي سنة لا ضيعه إلا متكود أوران أيوه qur-aanka o dhan waan akhriyey qur-aankiina laga arki maayo oo laga dheehan maayo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa midna qur-aan kama muuqdo haddana wuxuu ka odhanayaa boqol iyo afar iyo tobankaba dhinacaasaan u dhaafay oo waan khatimay muhiimku waxa weeyi waa inaad qur-aanka intaad ka baratay ku dhaqantood ku toosnaato ha yaraato ama ha badnaato walidaalik dadkii hore yacni iyadoo laga yaabo suwarkay qur-aanka ka hayaan inay kooban yihiin oo in yar ay ka xafideen ayaa haddana intaasi raad iyo saamayn weyn ay ku lahayd waayo qur-aanka qiimihiisa yaqaanin oo sideenna ulamuu fududayn wuu la cuslaa anas muxuu lahaa kaana kaana alwaaxidu mina idaa xafida albaqara wa aala cimraan jalla fii acyunina midkaayo hadduu baqara iyo aali cimraan qaatuu xafido indhaha iyaga waa ku weynaan jira nin weyn oo culays badan saaran yahaan u arki jiray aduguna boqol iyo afar iyo tobankii adoo xambaarsan ayaan loo arkayn wax weyn sababtu maxay tahay waa waaqiceennan iyo qur'aanku siduu inoola fududaadee loo dhayalsaday haada alqur'aan wuxuu u baahan yahay tadabbur hal miaal haddaynu soo qaadanno nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam imaamu alambiyaai waalmursaliin kii ugu cabsida iyo cibaadada badnaa cid qur'aanka fahantoo u fiirsata kii ugu weynaa ee imaamka ku ahaaye isaga lagu soo dejiyey qaama biaayatin xataa asbax sida xadiidka abidar ku sugan nebigu sala allahu calayhi wasalam habeen dhan hal aayad buu ku kacay oo uu ku sujuudayey oo haddana uu kacayey oo uu ku soo celinayey ilaa waagii u baryey aayatun waaxida maxaa aayad keliya habeen dhan uu ugu kacay ee qiyaam uu ugu qaatay wuxuu ku tadabburayey macnaha aayaddaasi xambaarsan tahay waa hadalka allaahuu yidhi in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim allahayow haddii aada cadaabto waa addoommadaadii haddii aada u dembi dhaaftana allahayow adigaa ah ka xukumka iyo xikmaddaba iska leh ee casiiskae haalibkeen cidina beegsan karin haddii aada cafiso in tucadibhum fainahum cibaaduk haddaad cadaabto waa addoommadaadii wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftood iska saamaxdana fainaka anta alcasiizu alxakiim allahayow adigu waxaa tahay ka haalibka ah alladii laa yuqlabu amruh n cidina waxa weeyaan muquunin karin cidina aanay beegsan karin isagu makhluuqaadkiisa muquuniya allaha xakiimka ah ee shay walba halkiisa dhigee xukumka iyo xikmadda suubanba iska leh ayaa tahay haadihi alaaya ayaa habeenkaas oo dhan nebi moxamed uu ku taagnaa oo uu ku soo celcelinayey macnaheeda ayuu dhuuxayaa macnaha u dhandhamaya waxa uu fahmay waxay ka hadlaysa iyo waxay xambaarsan tahay qur-aanka ayuu carabkiisa iyo qalbigiisaba ka akhriyayey carabkun kama akhriyey laakiin qalbiguu ka akhriyey marka waxaa wada socday carabkiisa iyo calooshiisa afkiisa iyo uurkiisa qalbuhu wa lisaana innaga laakiin waxaa laga yaabaa dee ruuxu inuu afkii ka akriyo laakiin halkan ba aanay u dhaafsanayn oo uurkiisa aanay jirin walaalayaal abu cabdiraxmaan asulami wuxuu lahaa isna xadaana aladiina kaanuu yuqri'uunana alqur'aan ka cuثmaan bni cafaan wabni mascuudi wagayrihima أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا وحول أبو عبد الرحمن السلمي وحي نو شيغين رقي رقا هاي أصحابدي أجلدها هاي واوينا القرآن كان نو أخري جري sida cabdilaahi bnu mascuud iyo cumaan ibnu cafaan iyo waxay noo sheegeen buu yidhi oonu ka soo gaadhnay inay saxaabadaasi ahaayeen kuwa nebiga markay toban aayadood ka qaataan tobankaa aan ka tallaabsan ilaa ay bartaan tobankaa aayadood waxa ku jira cilmi iyo camalba markaasaa waxay yidhaahdeen fatacallamna alcilma waalcamala jamiican waxaanu mar keliya wada barannay cilmigii iyo ku camalfalkiisii innaka aafadeennu waxa weeyi dee cilmigii iyo camalkii baan wada socon oo qofka waxaa laga yaabaa inuu cilmi fara badan xambaarsan yahay laakiin cilmigaa camalkiisa iyo cabsidiisa aanu lahayn laakiin iyagu waxay ahaayeen dad cilmigooda iyo camalkoodu wada socdo oo aanu kala socon oo tobanka aayadood aan ka tallaabsanayn ilaa ay ku camal falaan macnaha aynu doonayno inaynu dib u soo noolayno aynu ku dhaqannana waa kaa maaha halkeed gaadhay iyo inaad hiigsato un wax fara badan laakiin waxaad isweydiisaa maxaad kaga camal fashay ilan aayadda kuu korodhaa waa xuja laka aw calayk ama xujun bay kugu tahay ama xujun bay kuu tahay waalqur'aanu xujatun laka aw calayk soddonka jisee qur-aankaad xafiday xujuu kugu yahay soddonkuba ma ku camal fashay intaad ka baratay naftaada ma ku xisaabisay xadiidka kuu kordhaa waa sidaasoo kale waa xujatun laka aw calayk wuu kugu yahay xujo ama xujuu kuu yahay labadaa midun weeye mid saddexaad ma jirto walaalayaal waxaa markaa muhim ah dalabatulcilmigu inaynu dib hoos nafteenna u eegno oo marka hore qur-aanka mudnaanta koobaad aynu siino marka labaad kolba inta inoo korodha nafteenna aynu ku khasabno camalfalkeeda iyo cibaadadeeda oo cilmiga inoo kordhaa ina dhexal siiyo cabsi iyo cibaado waa khasaare iyo ayaan daro aalibulcilmi wixii u kordhay aanu ka muuqan oo laga yaabo kii aan cilmiba barani inuu jamcii uga horeeyo oo jamaacadii uga horeeyo oo jumcihii uga horeeyo oo safkii hore uga horeeyo oo wardigii uga horeeyo oo dikrigii iyo qur-aankii uga horeeyo waa khasaare waayo dad fara badan baa jira oo maa sha allah iyagoon dalabatu cilmi ahayn haddana inta cilmi dhagoodka ay hayaan ku dhaqma oo aan cidi uga soo horraynayn safka hore iyo khayraadka laakiin aalibulcilm isagaa ugu habboon oo ugu awlaysan inuu hormood ku noqdo camalka sow cilmigii maad xambaarin camalkana xambaar waayo cilmi aan camal lahayn midha ma leh waa cilmi aan faa'iide lahayn oon dheefku lahayn dhib mooye wuxuu noqonayaa kuu nebi moxamed ka magan galay sala allahu calayhi wasalam allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaahu waxaan kaa magan gelayaa cilmi aan nafci iyo waxtar lahayn dhib mooye aan dheef lahayn waa cilmiga aan cabsi iyo camal lahayn cilmiga barakada lihi laakiin waa ka lagu camal falo ee ilaahay lagaga cabsoodo ee ilaahay kugu hogaamiye ku tusa dariiqa saxda ah oo aad ku sugnaato walaalayaal alqur'aan yaxtaaju mina ilaa an nakuuna min ahli waxaynu u baahannahay inaynu noqonno ehelkii qur'aanka ree qur'aan tolka qur'aanka inaynu noqonno laakiin sideed ahlu qur'aan u noqonaysaa ilan ahlulqur'aanku darajo sare ayay leeyihiin oo nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina lilaahi ahliina min annaas qaaluu man hum yaa rasuula allah qaala ahlu lqur'aan hum ahlullaahi wa khaasatuh ilaahay waxa uu leeyahay dad uu dadka kale ka dhex doorto oo u gaara oo ummadda inta kale uu kala soo dhex baxay oo sharaf iyo derajo uu kaga soocay ummadda inta kale kuwaasi waa ayaa la yidhi rasuulkii allow kuwaa ilaahay dadka kale ka doortay nebigu waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam hum ahlu lqur'aan ahlullaahi wa khaasatuh kuwaasi waa kuwa qur'aanka ehelka u ah waa ehelkii ilaahay waa dadkii ilaahay doortay dad ilaahay weeyaan oo rabbaaniyiin ah oo khawaasta ilaahay dadka kale uu ka gaar yeelay ah haddaba sideed u noqon kartaa ahlulqur'aan waxaad u noqon kartaa dee akhlaaqdii qur'aanka inaad yeelato oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii lagu ammaanay dhaqan wanaag ee allaahuu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim nebi allow waxaad ku dul sugan tahay dhaqan weyn oo wanaagsan waa ammaan ilaahay ku ammaanay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ammaantaa lagu ammaanay waxa uu ku mutaystay nebi moxamed meel kale maahe waa masderka qur'aanka qur-aankuu kala soo dhex baxay oo caaisho markii la weydiiyey dhaqankii nebi moxamed ilaan waa tan la ammaanay eh waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan meel kale ha dayn meel kale ha ka doondoonin oo ha ka dayn nebiga dhaqankiisu wuxuu ahaa qur'aanka kaana khuluquhu lqur'aan haddaba haddaynu doonana inaynu noqonno ahlullaahi wa khaasatuh laa budda an natakhallaqa biakhlaaqi alqur'aan waa lagama maarmaan inaynu akhlaaqdii qur'aanka yeelanno si aynu ehelkii qur-aanka u noqonno laakiin ehelkii qur-aankaan doonayaa xaafidulqur'aan baanahay akhlaaqdiisiina melihi dee lasta min ahlih xuruuf la akhriyo ehelka qur-aanka laguma noqdo dhaqan iyo akhlaaq baa lagu noqdaa kitaabka xurmatu ahli lcilm safxada sagaashan iyo lix waxa uu ku soo naqliyo uu yidhi asheekh cabdiraxmaan ibnu cabdilcasiis assudays tarjamada sheekha imaamu shinqiiti isagoo u tarjamaysanaya ayaa waxa uu yidhi waxadaanii ibnuhu cabdullaahi canhu annahu qaala fii macradi اtaxdiiri min acraadi الnaas qatlu اlأwlaad waأkhdu اlamwaal ahwanu min akhdi اlxasanaat lishaa'ibin kabiir yacni nafsahu raximah اllah wa huwa taxdiiru min alghiiba waxau sheekhaasi yidhi isagoo yani tarjamadii moxamed ibnu amiin ashinqiiti saaxibu adwaa اlbayaan imaamka weyn ee imaamu shinqiiti ee adwaa lbayaan kaleh tafsiirka weyn ee adwaa lbayaan fi idaxi اlqur'aani biاlqur'aan imaamkaas isagoo taariikhdiisa ka warramaya oo tilmaamaya waxa uu yidhi imaamkaa shinqiidi inakiisii cabdullaahi wuxuu iiga sheegay inuu yidhi imaamkaasi isagoo dadka ina yacni xanta dadka iyo dadka sharafkooda in meel lagaga dhaco isagoo dadka uga digaya ayaa waxa uu yidhi qatlu اlawlaad wa akhdu اlamwaal ahwanu min akhdi اlxasanaat lishaa'ibin kabiir wuxuu idhi waryaada caruurta oo dhan oo layga laayo iyo xoolahoo dhan oo layga qaado ayaa uga fudud yacni in xasanaadkiiyo wanaaggayga layga qaato xoolahayga iyo ubadkayga iyo amwaashaydoon waayaa iiga fudud in xasanaadka layga qaato lishaa'ibin kabiir nin yacni ciroobood da-oo anoo kale ah macnaha wuxuu u jeedaa naftiisa wuxuu yidhi ninkaygaa da-dee ciraystay in maalintuu ugu baahi badan yahay wanaaggiisii hortiisa lagu qaybsado taa waxaa iiga fudud maanta ubadkaygoo la wada laayo iyo xoolahaygoo la qaado waay taasi waa dhibaato adduunyo laakiin tan aakhiro marka wanaagaygii la qaybsadee dadkan xantay la siiyo waa khasaare abadoon kasoo kabasho lahayn iyo kasoo kicitoona khasaaraha adduunyada soo lagama soo kabto oo suurtagal ma aha inaad hadhow hesho inaad ubad hesho inaad amwaal hesho waa suurtagal laakiin khasaaraha aakhiro kasoo kabasho ma leh marka wuxuu yidhi war xoolahayga iyo ubadkaygoo la qaadaa iiga fudud wanaaggaygoo la qaybsado wuxuu u jeedaa imaamku inaan cid xanto waxa iiga fudud ubad iyo amwaal waxaan leeyahoon waayo raximahu اllahu tacaala raxmatan waasica qur-aanka rabbi ee uu akhriyee uu fasiraayey macnihiisuu dhandhamiyou dhuuxay taasaa ku xambaartay kelmaddaa inuu yidhaahdo mar kalena waxa uu sheegay inakiisu isagoo aabbihii ka warramaaya أنa رaجuلا كبيiرا اغتاaب عindaه رaجuلا nin daأa oo weyn ayaa agtiisa nin kale ku xantay فanahaahu waa u diido wuxuu yihi war jooji xanta innaka waxa laga yaabaa qofku agtiisa haddii wax lagu xamanayo haddaanu isagu laba wadaagin uunu la camirin inuu iska aamusu dhegaysto u qoslo weliba ama sacabka u tumo laakiin sidaa saxdii waa maxay inaad tidhahdo بiئsa maa qulta si aanad xumaanta ula wadaagin war xumaan baa tidhi ka joogso marka agtiisa ayaa nin weyni ku xantay nin kale markaasuu yihi war ka joog fa qaala almukhtaab kii wax xamanayaa ku yidhi ana almutakalim laa anta sheekh anaa hadlaya adiga maaha maxaa kaa galay faradda calayhi shaykhu biqowlih sheekhii wuxuu ku celiyo o ugu jawaabay ana shaayib bayna janbaya suuraة اlbaqara taskut biadab aw takhruj wuxuu ihi waryaa nindo oo ciroolo aan ahay oo dhinacyadiisa iyo laabtiisa ku sida suuratu lbaqara ay ku sugan tahay edab baad ku aamusi ama albaabkaad ka bixi allaahu akbar wuxuu fahmay xaqiiqada qur'aanka uu sidee uu xambaarsan yihi dadka zamankan waxaa laga yaabaa xaggana inuu qur-aankii ka subcinayo xaggana acraadii muslimiinta uu ka subcinayo waayo qur-aankan ku duxin oo dee maguu dareemin qalbigiisana ma gelin laakiin qofka qur-aanku qalbigiisa gala suurtagalkama aha inuu yataladad iska macaansado acraad unnaas oo qur-aankii isagoo akhriyaya haddana uu xanto qur-aanku akhriyaya isagoo male markaa dad kalaale de uu iska akhriyaya waayo hadhowba hortiisa lagu qaybsanay marka waxa uu yidhi waryaah edab ku aamus ama albaabka ka bax ninda aan ahay suuratulbaqarana ay qalbigiisa ku jirto halkaa waxaa laga fahmayaa ayuha alikhwaanu fi اllaah saaxibu اlqur'aan inuu dareemo waxa uu xambaarsan yahay laabtiisa uu ku qaaday iyo qur'aanku qiimaha uu leeyahay iyo cadamada iyo culayska qur'aanka inuu dareemo ayaa loo baahan yahay haddii kale dee waxaad iska noqonaysaa uun ka maali اlximaari yaxmilu asfaara bi'sa maalu اlqowmi aladiina kadabuu biaayaatina yacni dameer kutub lagu raray miyuu dareemayaa wa wuxuu sidaba culays mooye haddii looxaan la saaro iyo haddii dhagax la saaro iyo haddii qur'aan la saaro waa isugu mid dameerka waayo dee ma dareemayo mana garanayo waxaa la mid ah qofka qur'aanka qaatee xambaaray ee haddana aan ku dhaqmin waa ka maali اlximaar famahaluhu ka maali اlkelb in taxmil calayhi yalhas aw tatruku yalhas kaba daran dameer ay oo kalaa lagu tilmaamo oo haddaad dhibaato iyo weerar kula dhaqaaqdana carabkuun laalaadinaya haddaad iska daysana carabkuun laalaadinaya waa ruuxa cilmigu qaatay aan ku camal falin waa aygaa ay isugu mid tahay xaaladihiisu kanna waa isugu mid oo haddaad waaniso iyo haddaad iska dayso inta midna ku duxi maayo waxa uu xambaarsan yahay aayaadka uu qaatay idan waajibka ina saarani wuxuu yihi yaa alabata alcilm inaynu dib isugu noqonno oo xaalunaa maca alqur'aan xaalkeenna qur'aanka bal sidaynu ku nahay inaynu fadhigaa fadhi uga noqonno oo sida qur'aanku yahay iyo sidaynu u qaadanaynu u haysannaa waa kaafiyo kala dheeri laba kala durugsan weeyi qur'aanku wuxuu u baahan yahay dib inaynu ugu noqonno wallaahi uma wallaah haddaynu qur'aanka macnihiisa iyo qiimihiisa garanno oo aynu dhuuxnoynu ku dhaqanno barakadiisu iyo nuurkiisu ifkana wuu inagaga soo daahirayaa oo barakadiisu waa ina dhammaynaysaa aakhirana tu ka daran oo ka badan baa ina sugaysa iyo karaamo weyn laakiin haddii sida maanta faraha badan leh xuruuftii la akhriyo macaanidii iyo dhaqankiina aan culays badan la saarin dee adduunkana ku intifaaci maysid aakhirana halkaad janno kaga geli lahayd waxa suurowda inuu dabada kaa kaxeeyo naarkugu xasuuqo ciyaadan billaah ilaan qur-aanku waa labadaasu wlqur'aanu xujatu laka aw calayk hadduu kuu dooduu kuu dacweeyuu kuu ergeeyana dee jannuu sabab kuugu noqonaya hadduu adiga ku dacweeyuu ku ashkateeyana dee naar baad ku gelaysa waa labadaa kala dooro un mid saddexaad ma leh waalqur'aanu xujatun laka aw calayka walaalayaal waxaan dib ugu soo noqonayaa qur'aanka iyo barashada macaanidiisa tafsiirka qur-aanka kariimka ah maanta nicmo weyn ayaynu haysanaa oo masaajidkaa tagtaba iyo macadkaa tagtaba iyo halkaad martaba kitaabkii ilaahay waa lagu akhriyayaa laakiin waxaa kooban dee inta ka faa'iidaysanaysa ee u fadhiisanaysa ee xaqiisa siinaysa waxaan markaa naftaydiiyo nafihiinaba kula dardaarmayaa qadarka yar ee tafaasiirta iyo qur-aanka macnihiisa la akhriyayo waa wakhti kooban waa wakhti intaad u fadhida aad tahay qof salaad ku jira waayo ruuxu halkii uu ku tukaday inta uu fadhiyay aanu ka bixin waxa uu ka dhigan yahay sida xadiidka nebiga ku ansaxday kaannahu fii salaa mantadara salaa inta uu salaad sugayo salaad buu ku jiraa macnaha qof tukanaya ajarkiisiibaa u socda waa abaal weyn markaa dhinac salaad iyo cibaadaad kaga jirtaa dhinacna cilmi iyo aqoon ayaa kuu kordhaysa dhinac waxaad u fadhiisateed jilbaha dhulka u dhigtay waa ilaahay kitaabkiisa inaad barato wax fudud ma aha waxaan walaalayaal baraarujinayaa barashada tafsiirkuna yaanay inaga noqon tarkiibka isa saar yacni waxa weeyaan qaala iyo alfaaddii inta la macneeyo dee in la dhaafo taa yaana inaga noqon laakiin waa inay noqoto maqsuudka aayadda in hoos loogu dhaadhaco oo aayaddii marka lagu macneeyo maxay xambaarsan tahay amar hadduu ku jiro qaado ilain maqsuudku waa intaa nahyi hadduu ku jiro ka joog ila maqsuudku waa intaa xukumka ay xambaarsan tahay qaado ila ujeeddadu waa taa laakiin haddaad alfaaddii dabada ka gasho tarkiibkii si fiican u laqbaysood isa saarto laakiin halkaa aad ku dhaafto dee markaa ma kitaab ilaahay baad akhriday ma jaraa-id waxaad akhrida waa maxay ruuxu waa inay u kala socnaato dee qiraa'aadka kale iyo qiraa'ada qur-aanku oo aayadda uu akhriyo xarafkeeda macnaheedana uu fahmo xukumkeeda inuu fuliyo horta maqsuudka loo socdaa waa kaa ka aynu doonayna nafteenna inaynu ku barbaarayno aynu ku tarbiyeynana waa taa tafsiirka qur-aankaynu bilaabaynaa min suurati albaqara hoos baanaynu usoo dhaadhacaynaa insha allah waa in habeen walba intaynu qaadanno aada isweydiisa intaad naftaadii ku noqoto bal mawaadiicdii casharkani ka hadlay waa maxay imise amar baa ku jiray imise nahyi baa ku jiray imise axkaam camali oo dhaqangelin u baahan ku jirtay imise xuduud ku jirtay de waa inaad xisaabiso ilain tadaburku saasuu ku imanaya ta aynu doonayno tafsiirka inaynu u baranno aynu u akhrino aynu u dhigannana waa sidaas waynu tilmaami doonnaa intii aynu dhigannaba wixii ku jirta axkaam iyo awaamir iyo nawaahi si aynu ula baxno camal iyo dhaqan aynaan ula bixin uun qiraa'o iyo akhris mujarad ah laakiin waxaa laynooga baahan yahi dee tafsiirkeennu sidii caadiga ahayd uun alfaadda isasaar inaanu inaga noqon laakiin uu noqdo alfaadda isa saartaya maxaa ka dambeeya alfaadda maa waraa alalfaad ereyadaad macnaysay maxaa ka dambeeya maxaa ku jira maxay xambaarsan yihiin taasi waxay nagu xambaaraysaa inaynu qur-aankii la noolaanno oynu ku dhaqanno oynu ku toosnaanno oynu noqonno qur-aan yacnii dad qur-aanka macaanidiisii dhaqan ahaan iyo waaqic ahaan ugu dhaqmaya waxaan walaaltaa ugu celcelinayaa dee maqsuudkii qur-aanka iyo mawduuciisii iyo nuxurkii u lahaa ayaa aad u daciifay oo xataa inteennii dhiganaysay ayaa macnahan isasaar mooyaane oo macnaha fahm mooyaane yacnii maxaad ka qaadato maxaad kala baxday ay nagu yar tahay naftaada xisaabi habeen walba intaad dhigato xisaab la bax soo nin walba ganacsigiisa iyo tijaaradiisa habeenkii xisaab xidh ma sameeyo maxaa kuu soo kordhay maxaa kaa dhacay maxaa kuu kordhay habeen walba intaad dhigato xisaab xidh samayso oo waxaad tidhahdaa intaasoo aayaada maxaa axkaam ku jirtay maxaa awaamir ku jirtay maxaa nawaahi ku jirtay maxaa tawjiihaad iyo tacaaliim ku jirtay maxaa tadabbur yacni aad la timid ood u fiirsato ood fahamtay xisaabtan dabadeeto haddii aad ku dhaqantayna waxaad tidhaha alxamdu lilaah haddii ay wax kaa dhiman yihiinna tub ila allah wacmal bih intaad ilaahay u noqoto dee ku dhaqan oo ku toosnow oo ha ka baydhi walaalayaal taasaynu insha allahu ku dadaali doonnaa naftayda iyo nafihiinabana waxaan ku waaninayaa qur'aanka wax ka weyn oo laysku waaniyaa horta ma jirto fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid qof wax lagu waaniyo oo ka weyn qur'aan ma jiro kafaa bilqur'aani waacidan wax ka weyn oo lagugu wacdiyaa ma jiro qur'aan qofkuu qalbigiisa qoyn waayena wax kaloo qoynaya oo sulayaa ma jiro ilaahay qur'aanka quluubteenna ha ku nooleeyo oo kuwa yacni quluubtoodu ay ku saamowdee ku ta'asuro qur'aanka allah inaga yeelo quluubteenna allaha jilciyo oo qur'aanka kuwa ku jilica oo qur'aanku ku qoya quluubteenna allaha ka yeelo laakiin waxaynu taa u baahannahay asbaabteedii inaynu la nimaadno asbaabteedana waxaa ka kow ah dee qur'aanka inaynu la noolaanno macaanidiisa aynu la noolaanno axkaamtiisa aynu la noolaanno hadba intaynu ka dhiganno aynu ku dhaqanno taasaa qalbigeennu ku qoyayaa laakiin qur'aankii haddaanad kuba dhaqmayn oo laba waddo aad kala haysaan oo adna haadkaa aad marayso qur-aankiina dariiq kale u hayo dee qur-aankii inoqoyn maayo walaalayaal waxay ahayd waano iyo tawjiihaad aan naftayda u soo jeediyey walaaladayna aan ku xasuusinayey wadakir faina dikra tanfacu lmu'miniin baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra aljaza habeen dambena insha allahu toos ayaynu u bilaabi doonnaa markaynu tukanno insha allahu biidn illahi alkariim waxaynu u bixi doonnaa xalqadaynu u fadhiisan doonnaa waayo dadku waa laba dadka waaweyn ee saamiciintaee dhegaysanaya dee dhegaysigaasaa ilaahay ku anfacaya oo waxa weeyaan iyagu dee wixii cilmiga dhowahooda ay ku qaataan innakiyo iyagaba ilaahay nagu anfaco laakiin dadka dalabatulcilmiga ah ee ardayda rasmiga ah noqonaya ee hadhow qur'aanka marka qayb la qaataba marka jis la dhammeeyaba lagu imtixaamayo ee hadhow insha allah ijaasada la siin doono waa inaynu gaar u qorroynu sajillo waxaanan insha allahu tacaala ku dadaalaynaa qofkii ka soo baxa ee si fiican u dhammaysta ee waxa weeyaan qur'aanka xaqiisa siiya inta awooddiisa ah inaynu sinno ijaaso sanad mutasil ah oo ku xidhiidhsan sheekheenni sheekh maxamed alamiin alharari xafidahu llah waracaah sheekha caalimkee weyn kitaabkan xadaa'iqu rawxi warayxaan ee dhowr iyo soddonka mujallada leh ee xaramka jooga maka sheekhaas oo waxa weeyaan ijaaso aan tafsiirkiisa kaga haysto iyo kitaabkiisaba ayaa insha allahu ciddii dee tafsiirkaa fadhiisata ee ku dhaqantae ku toosnaatae barata ijaasada insha allah oo isaguna ii ijaaseeyey ciddii ehel waa inaan usii ijaaseeyo ayaan siin doonaa insha allahu tacala biidn illahi alkariim marka ardayda wixii doonaya inay dee lagula xisaabtamoy ku taxnaadaan markaynu cishaha tukanno ayaa waxa weeyaan aynu gaar loo qorqori doonaa haddii alla idmo doctor guuleed iyo walaalaha kale ayaa qorqori doona insha allahu tacaala markaa jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum sheekhayga sheekh maxamed alamiin alhararina xafidahu llahu waracaah maadaama majliska aan ku soo hadal qaaday waa sheekh etoobiyaana oo caalim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi fara badan oo qur'aanka ah u furay ilaahay waxaan u weydiinayaa oo magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare baan ku su'aalanayaa inuu ilaahay cimrigiisa dheereeyo hadda sagaashanka wuu dhaafo boqolka ayuu afka la galay haddana ilal'aan kamuu zuulin inuu qoruu wax allifo waayo tamartiiyo awooddu ma aha yani tan jidhka awoodda lagu shaqeeyaa maahe tamartu waa ta qalbiga marka qofku isagoo sagaashan jir ah ayuu qalbiga dhallinyar ka yahay oo wuxuu qoraya aynaan qori karayn marka ilaahay subxaana watacaala cimrigana ha u dheereeyo camalkana camal saalix ha ugu khatimo dembigiisa allaha dhaafo caafimaadka allah u quweeyo inakuna sidaynu majliska ugu jamcnay ilaahay jannadiisa ha inoogu jamciyo wsala allahuma waslm calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslm walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin